halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa sabti sagaaliyolabaatanka bisha maars sannadka labada kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed balaan xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo soomaalida nairobi deggan ka dalbaday inay dowladda kala shaqeeyaan amni darrada lagu eedeeyey in ay ka dambeeyaan dadka ku xihan ama ku dhex jira dadka soomaalida ah ciidamada amisom oo qaraxyo miino maanta iyo shalayba lagula eegtay deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose sida uu v o u sheegay guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi qarax ayaa ka dhacay deegaanka janaale qaraxaasna wuxuu ahaa qarax miino oo dhulka la geliyey miinadaas ayaa qaraxday waxaana qaraxaas lala beegsaday ciidamo amisom oo roobeenayo oo lugeenayo ayaa lala beegsaday ciidankaasna adigu hal nin ayaa dhaawac uu ka gaaray inta kale waxba ma gaarin waxaan kaloo idiin haynaa ruushka oo sheegay inaysan qorsheenayn ama aysan qorshaha ugu jirin inay xoog ku galaan dalka yukrain
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka barag obama ayaa ka tegey waddanka sacuudi arabiya maanta oo sabtiya isagoo ku sii jeeda magaalada washington taasoo ka dambeysay safar diblomaasiyadeed oo toddobaad qaatay oo uu ku kala bixinayay waddamada bariga dhexe iyo yurub kahor intuusan ka tegin magaalada rayaad ayaa madaxweyne obama waxa uu soo bandhigay abaalmarinta dhiirigelinta dumarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay siisay haweeneyda u dhalatay waddanka sacuudiga ee u dhaqdhaqaaqda xuquuqda madaniga ah ee maha al munayf taasoo lagu abaalmariyey doorkeeda ku aadan la dagaalanka dhibaatooyinka hoose ee bulshada ka dhex jira master obama ayaa jimcihii la kulmay boqorka sacuudiga boqor cabdalla si ay uga wada hadlaan farqiga ku dhex jira ee ku saabsan danaha ammaanka ee guud ahaan bariga dhexe wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa waxa uu sheegay in moscow aysan qorsheenin inay ciidamo u dirto xuduudda ay la leedahay ukrain wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lofrev ayaa waxa uu sheegay warbaahinta dalkiisa maanta in moscow aysan ku tala jirin inay ciidamo u dirto xuduudaha ukrain kadib qabsashadoodii kremiya warkan waxa uu imaanayaa maalin un kadib markii madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ugu baaqay madaxweynaha dalka maraykanka barag obama inuu kala xaajoodo tala soo jeedi intii maraykanka ay ahayd sidii xal loogu heli lahaa mushkiladaha ka jira dalkaasi ukrain waxa ayna saraakiisha maraykanku xaqiijiyeen in dib usoo cusboonaysiinta tala soo jeedintaasi xalinta mushkiladda inaysan isku aragti ka ahayn oo ay ka wada hadlayaan dhinaca kale madaxda oo ay kala hadleen isku aragtina ay ka yihiin madaxda dalka ukrain aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in master obama uu u soo jeediyey in madaxweyne putin uu qoraal ku wajahan sida uu uga jawaabaya xalka siyaasadeed oo laga gaara dalkaasi ukrain inuu u gudbiyey wasiirkiisa arrimaha dibadda kaasoo markii dambena dib ugu soo gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani maraykanka wasiirka difaaca ee maleeshiya ayaa sheegay in wax ka mid ah burburka dayuuraddii rakaabka ee dalkaasi ee lala'aa aan weli lagu helin baadidoonka cusub ee laga bilaabay xeebaha galbeedka austraaliya wasiirka difaaca hishaamudiin xuseen ayaa ka sheegay shi jaa-ida uu qabtay maanta oo sabtiha inuu la kulmay qaar ka mid a ehladii rakaabkii saaraa dayuuradda laakiin uusan siin karin xog cusub oo ku aadan baadidoonka loogu jiro walxo loo malaynayo burburkii dayuuradda oo lagu arkay iyagoo sabaynaya biyaha dushooda meel qiyaastii kun iyo siddeed boqol iyo konton kilomitir u jirta dhinaca galbeed magaalada beeth ee dalka austraaliya
halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa idaacadda v o e da dhegaystayaal galab wanaagsan ayaynu mar kale hawada idinka leenahay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa soomaalida degan dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi waxa uu ka codsaday in dowladdiisu ay kala shaqeeyaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen amni darrada lagu eedeynayo inay ka dambeeyaan soomaalida degan dalkaasi hadalkan ayaa waxaa kenyaata uu ka sheegay kadib kulan xasaasiya oo uu xalay khasriga madaxtooyada kula qaatay odayaasha iyo ganacsatada soomaalida ah ee magaalada nairobi labada dhinac ayaa isla ogolaaday in si wada jir ah ay uga shaqeeyaan sidii amniga wax looga qaban lahaa caashe cud ayaa waxa ay wareysatay xaaji xasan mustaqbal oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ah ee kulankaasi ka qayb galay
waxaan ismidhaami darada way timid de waxaan xisbigan al-shabaabka lagu magacaabaana asalkiisa soomaali buu kasoo jeeda soomaaliyana ka yimid dadkana waa dad soomaali kuna nool maxay ahayd xaafadda islii waa xaafad khaas soomaali u ah dacmushtarkeedii deegaankeedii joogitaankeedii soomaali baa ku badan oo ku nool marka waxaa la yidhi in arrintan ay dawladdu ayna qaadin gacan oo mataqaana xoog leh laakiin shacibku ay fadhiistaan ay tashtaan maxaan qaban karnaa sideedaba la tashi la sameeyo shacibku ay kasoo fikiraan sida mataqaanaa lagu sameyn kari lahaa waxyigelin dheeraad ah dhalinyartan mataqaana la dulmayo oo beenta loo sheegayo oo laleeyahay kaale diin baa diin baa meesha ka jirta waxaan lugooyadaa loo lugoynayo si lama laga odlaan lahaa dawladda maxay idinka tiri markaa ra'yigaa dawladdaa soo jeedisay maxaa ra'yi aan qaban karnaabay dawladdana weydiisay kaasan annagana soo jeedinay waana laga qaatay ra'yigii marka kasoo fikira ayaa la yidhi in laga soo fikira ayaa hadeer mataqaanaa go-aanku yahay kollay kulamo kalaa dhici doona taa kasoo dabajeeda insha allah xaaji xasan markaa waxaad iga warantaa dhowaan waa tii dawladda kenya ay ku dhawaaqday in dadka soomaalida ah ee ku jooga wadankeeda gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo nairobina ku jirto ee haysta sharciga qaxootinimada in ay xeryaha aadaan oo ay magaalooyinka ka baxaan waxaanan ognahay in magaalada nairobi iyo magaalooyin kaloo waaweyn oo kenya ku yaalaba dadka jooga in qaar badan oo ka mid a in ay sharci qaxooti ku joogaan oo iska shaqaystaan oo qaarkood inta badan dibadaha laga soo biilo ehelkooda ay soo biilaan arrintaasi weli ma taagan tahay oo dawladda ma u taagan tahay mise tashigan hadda la isugu laabtay ayay ku xiran tahay arrintan dawladdu way ku dhawaaqday laakiin hadda xale go-aan ah waxaa la keenay horta talan ka tashano waxa dhibka dhan keena kuleelka jira ayaa arrintaa in la xasuustaba keenay sharcigana unu dawladdu way bixisay moogta iyadoo raallina ka ah weliba shalay madaxweynaha arrin oo wuxuu ka dhawaajiyaya saddex iyo labaatan sano ka horaan wadankan ku heylay dad malyan iyo ka badan oo soomaali ah oo nabad qabkoodana ku joogay ku nabad qabay hadeerse waxaana xasuusiy inaan soomaalidii ka hadalno oo arrimihii aan ka hadalno soomaali oo gobol weyn ku leh dalka kan ee kenya oo madax sare dawladda ka ah jego walba oo dhiibayna jegooyinka ugu fifiican ay wax ka haystaan waxaana xasuusiya kuleelka hadeer jira waayo kuleelkani laga hadlaan la rabaa kuleelkan arrimihii la rabaa haddii kuleelka meel helo taasna taasan bay la jaan qaadi doontaa haddii kuleelkii dee meel waayo oo mud musiibada lagu dabahayo maalin walba mid la qarxiyo iyo mid baabuur lagu gubo iyo musiibada iska taagnaato wixii qasab wax kaloo isbedel on baa imaan doon lakin insha allah waxaan rajaynaynaa in lagu guulaysan doono wax walba ay si xalilaada ku dhamaan doonaan waxaad markaa xaaji xasan iga warantaa adinka hadda hormuudkii soomaalida tihiin ganacsatadii baa tihiin hanti badan baad ku leedihiin wadanka kenya magaalada nairobina ay ku jirto xaafadda isliina ganacsi weyna ka jira marka maadaama dawladdii ay taagan tahay arrintan amni darada ah aanu ka wada hadalno ee soomaalida oo dhan saameyn karta adinka tallaabada aad qaadaysaan oo aad ku joojin kartaan dawladda kenya waxyaabahan ka keenaya amaba ku dhalinaya in soomaalida mar walba ay soo beegsato waa amni darada ugu weyn adinka tallaabada aad qaadaysaane arrintan aad isaga fogeynaysaan maxay tahay haddii aad tihiin soomaalida innaga arrinta aan arrintaas iga qabanayno waa talo kollay hadda noo taalno inaan haddeer idaacad kusii daayo ma uma baahno laakiin arrin baa jirta kolley aan wadno lagala tashan doono biidn illahi ilbaari haddii ilahay idmo laakiin maaha inaan isla haddan sii sheego maaha laakiin waa arrin in aada laga baaraandego loo baahan yahay laga tashan doono ma idinla tahay in aad u baahan tihiin in dadka soomaalida ah ee jooga wadanka dhammaantood dembiilayaal ma aha shaksiyaad way ku jiri karaan laakiin dhammaantood dembi uu qof galay ayay mar waliba ee dhibaata usoo gaartaa qorshaha ma idinkugu jirtaa in dadkii soomaalida ahaa ee deganaa wadanka kenya gaar ahaan xaafadda isle ay si weyn ugu badan yihiin inaad wacyigelin u samaysaan ood ka dhaadhicisaan haddiiba ay arkaan qof laga yaabo inuu dhibaato geysto inay booliska la xiriiraan ama guddi adinku aad samaysateen ay la xiriiraan si qofkii iyaga ku dhex jiray ee dhibka u keenaya isaga qabtaan qorshaha ma idinkugu jirtaa taas oo kale arrinta muhiimka ee qaban doono waa arrinta dawladu ka dhawaajisay se waxaana samayn doonaa farsamo dheeri ah dad shaqayn doona dhalinyara ragi dumarba leh qaabab kala duwan leh oo meel walba ka shaqayn doona masaajidyada dukaamada meel walbaba hadhow adig kolley arrimaa jiro arrima adag kolley in waxgelintuna waa wax muhiim ah dhalinyartan la qaldayo ragi dumarba leh in dhaqana qaladkaas laftigiisa looga dego wuxuuna ayna diinaheen ay tahay wuxuu farsamadada ay wataan inay ku magac gaaraan waxgelinta loogu dadaalo dadka laga jaahil bixiyo because iyagaba dadkan may soo abuureen ilaahay baa soo abuurtay waxyigelin bay sameeyeen oy bareen annaguna marka waxaan leenahay inaan waxyigelin aan sameyno aan barno waxay wadaan inay qalata ummadda aan u bandhigno insha allah maxaa ku kala tagteen oo qorshuhu yahay oo laisugu soo noqonaya iyo waktiga aad isku soo noqonaysaan oo arrimaha een hore loo sii wadayo waa goorma waktiga laisku soo noqon doonayo waa bil kadib laakiin waxaa lasoo sameynayaa map road wax la dhaho oo inaan kasoo barandegno annaguna aan aqliyaal kasoo sameyno qoran dheer aan kasoo sameyno iyaguna ay kasoo fadhiistaan nafsigooda iyo qeybta wasiirada iyo golaha mataqaana la shaqeeya qeybta securityga ay soo sameeyaan kadib lasoo xiro dad oo la shaqeyn doona mataqaana guddiyaal oo toosan oo la shaqeyn doona arrintaas oo u go-an ba arrintaas marka dawladdu ma idinka ballan qaaday in inta arrimahaasi meel laga saarayo in aanay tallaabo qaadi doonin oo aanay soomaalida ku dhaqaaqi doonin ha waaba waaba taas waaba sugan tahayba ha
kaasi waxa uu ahaa xaaji xasan mustaqbal oo ka mida ganacsatada soomaalida ah ee kulankii xalay madaxweyne uhuru kenyatta ula qaatay soomaalida degan magaalada nairobi ka qayb galay wuxuuna khadka telefoonka ee magaalada nairobi ugu waramayey caashe ibraahim
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington ciidamada amisom ayaa maanta qarax lagula beegsaday degaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose si rasmiya looma oga khasaaraha uu qaraxa gaarsiiyey ciidamada amisom balse waxaa jira dhaawac soo gaaray dad rayid ah markii ay rasaas fureen ciidamada amisom ee qaraxa lala beegsaday saare cabdi axmed oo stuudiya ugu helisa ayaa qadka taleefonka kula xiriirtay cabdulaahi muuse abuukar oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose ee dhinaca amniga waxayna ugu horreyn weydiisay goorta iyo sida uu qaraxan u dhacay maanta
qarax ayaa ka dhacay deegaanka janaale qaraxaasna wuxuu ahaa qarax miino oo dhulka la geliyey miinadaas ayaa qaraxday oo kolleyba hadda waxaan isleenahay inay ka dambeeyeen ragga nabaddiidka ayaa ka dambeeyey oo ah in degenaashi waddanka aan u ogoleen marka sidaas qaraxa sidaas ayuu ku dhacay waxaana qaraxaasi lala beegsaday ciidamo amisom oo roob beenayo oo lugeenayo ayaa lala beegsaday ciidankaasna adigu hal nin ayaa dhaawac uu ka gaaray inta kale waxba ma gaarin marka ee khasaare inuu jiro ayaad goor dhoweeta ii sheegtay khasaaraha dadka uu soo gaaray maxay ahaayeen haddii ciidamada hal qof oo keliya uu ka dhaawacmay
khasaaraha oo dadka soo gaaray waayo ciidamada markii meesha oo waxa ay ka dhacaan xabado ayaa la furaa oo ay difaac iyo ay noqonaysaa marka xabadihii ayaa dadweynaha qaar ayaa dhaawacmo oo dhaawacmay oo xabadihii la furaayay ayaa guryahoodii ama deega meeshii ay joogeen ay xabadihii ugu tageen meeqo qofaa marka guryahooda ay ugu tageen xabadahaasi oo wax ku noqday ilaa adigu annaga waxaa naloo xaqiijiyey lix qof ayaa naloo xaqiijiyey waana kasii badan karaana lixda qof marka ee dhaawacyo unbaa soo gaaray laakiin dhimasho ma jirto maya wax dhimasho la yidhaahda ma jiraan tahay marka askarta deegaankaas howlgallada ka sameeyaan maxaa keenay askartu mar kastaba jidka ay roondayaan oo waxay kootoloolayaan hadba sida waxa jidkii ileen haddii aan la roondaynin miinooyin badanaa la gelinaya khasaare badan ayaa imaanaya marka askartaas waxay u roondaynayaan amniga inay ku sugaan oo meesha ay ka dhigaan meel nabadgelideeda ay sugan tahay guddoomiye ku-xigeen mar walbo qaraxyada ay dhacaan waxaad adiguba xaqiijinaysaa in ay jiraan ciidamadu ay furaan xabado marka haddaysa jiran cid la dagaalamayso xabad kusoo ridaysa maxay dadka shacabka ah xabadaha ugu ridayaan oo maaragtay dhibaatada loogu geysanaya qaraxa mar al markuu qaraxa dhaco nin kastaba ilen cable euro waaye nin kastaba xabada ay leen adiga si waxay kuu gaarin ood ood isku difaacdo ay xabadaha u ridaayaan waayo ciidamada ayaga ayaa isdifaacaya marka markii ayaga isdifaacaan kadib ayay dadkii ay wax sidaas ayay dhibka ku imaanaa ma ogiye ma aha wax dadweyne alala beegsaday waa tahay marka adinka ma kala hadasheen ciidamada amisom idinku helinaya howlgalka inay yareeyaan khasaaraha soo gaaraya dadka shacabka ah ayna ka fiirsadaan goobaha dadku ay joogaan in xabado sidaas oo kalea aan laysaga furin
ayaga ayaa naga taxadiir badan oo mar kastaba in khasaar uusan imaanin ayaga ayaa ku dadaala laakiinse ninka oo soomaaliga ah oo waxa qarxinaya oo fidnada wada kaas ayaa la rabaa in uu dadweynaha u naxwo oo u naxmo ogiye maahan ciidankaa ciidan lugeynayo dadweynihii ayaga oo dhex maraayo waxba aan gaarsiinaynin waaye laakiinse dhibka waxaa meesha uu ka taagan yahay waa ragga oo soomaaliga uu dhashay oo oo magaciisii oo aan marna u naxariisinaynin dhibka meeshaas uu ka imaanaa moogi ma aha ciidamada xooga dalka iyo kuwa amisom dhibka inta badan kama yimaado waayo ninka meesha geliyey oo qarxiyey ayaa dhibkaasoo dhan keena waata bal waxaad ka warantaa shalay waxaad ii sheegtay sidoo kale in qara- qarax noocaan oo kalea uu ka dhacay deegaankaasi isla janaale n yaa wax ku noqday qaraxii shalay marka wallahi qaraxii shalay asigana sidoo kale ayaa meeshaas wax loogu qarxiyey marka ayaga kolleeba waxweyn hadda oo dhib oo yimi malaha laakiinse gaari bay lugaa wax ay ka gaareen marka cid wax ku noqoto kale ma jirtaad leedahay dhaawac iyo dhimasho toonna maya maya maya waa tahay degmada qoryoole haddaan soo qaadano dhowaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa la wareegay dagaal xoogan ayaa ka dhacay dad badan baa ku dhintay oo rayida kuwo kalea ku barakacay marka khasaarihii dagaalkaasi inkastoo maalinkii idna hore ka sheegin haatanse maxaad iiga sheegi kartaa tiradii khasaaraha dagaalkaasi uu dhaliyey dagaalkaas wuxuu dhaliyey barakac aad u badan ayuu dhaliyey sababtoo ah dadweynihii korkoodii oo lagu dagaalamay way dhimanayaan wayna barakacayaan marka khasaaraha ugu daran waa wax uu soo gaarayo waa dadweynaha waayo ciidamadu hadba ninka dagaalamaya xeeladiisii asiga ayaa ayaa wata oo si waxa ay u gaarin ayuu dagaalamaya laakiin shacbu dadweynahana asigoo socda ayay wax ku dhacayaan ciidamada labada ciidan oo dagaalamaya laba dhexdooda shacab ayaa geli karaa marka dadweynaha khasaaraha waxa uu keenaya horta waa sidaas moogi wax ayaga lala danleeyahay ma aha labada ciidan laba dhexdooda ciddii gasha khasaar badan ayaa soo gaaraysa waayo xilliga lagu jirana waa xilli aad qoraxda ay ukulushahay dadweynihii way barakacayaan waxaa baadna ma helahay ma haystaan biyana ma haystaan marka khasaarahaas ayaa jira waa tahay dadkii ka barakacay degmada qoryooley waxa ay joogaan daafaha ee degmadaasi kooxda al-shabaab waxaa la arkayay maalmahan sawiro ay soo dhigeen goobaha internetka oo ay dadka ugu gargaarayaan inaysan magaalada iyo deegaanada ku dhow sidaas uga fogeyn marka adinka maxaa idinkaga qorshaysan oo tallaabahood qaadaysaan mise ama dadka ha lagu soo celiyo ama kooxda al-shabaab deegaanadaasi aad kala wareegtaan maxaa idin qorshaysan inta badan waxay kusoo qaxeen magaalada marka waxay kusoo qaxeen janaale awdheegle ayay usoo qaxeen wax hadda gargaar hoy gaarsiinayan ma jiraan waayo ayaga ayaa u jira gargaarka nin gargaar oo diidi jiray hadda maanta gargaaraha gaarsiinayna cidka yeelaysa malaha kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi muuse abuukar oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose ee dhinaca amniga qadka taleefonka ayuu ugu warramayey saare cabdi axmed oo stuudiyaha igu wehelisa
weli waxaad dhegaysanaysaan v o a washington wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lovrev ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uusa qorsheynin duulaan uu ku qaado ukraine oo uu xadka dalkaasi uu la wadaago uu ka tallaabo hadalkan ayaa masar sergey lovrev waxa uu ka sheegay maanta oo sabtiya magaalada moscow mar uu la hadlayay telefishinka dowladiisa ama dalkiisa wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobaya warbixintan hadalkan ruushka ka soo yeeray ayaa ku soo beegmay kadib markii madaxweyne valadimir putin uu wacay madaxweynaha maraykanka barack obama jimcihii shalay si ay uga wada hadlaan hindise lagu dejinayo xiisadda ka taagan gobolka krimiya iyo sidii looga talagelin lahaa dowladda ukraine aqalka cad ayaa sheegay madaxweyne obama oo u soo jeediyey master putin inuu ka bixiyo jawaab qoraala hindise diblomaasiyadeed oo xal loogu raadinayo oo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo horraantii toddobaadkan uu u gudbiyey dhiggiisa ruushka sergey lavrof war qoraala oo ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka oo ku aadan wadahadalka dhinaca taleefanka ee dhex maray obama iyo putin ayaan faahfaahin ka bixin waxa uu yahay hindisaha kerry uu u gudbiyey lavrof hase yeeshee maraykanka ayaa dhowaanahan bacdaadis ku hayay ruushka inuu ciidamadiisa kala baxo saldhigyo ku yaala gobolka krimiya islamarkaana uu ogolaado kormeerayaal caalamiya inay halkaasi tagaan si loo hubiyo badqabka dadka isir ahaan ukrain ka soo jeeda ee laga tirada badan yahay madaxweyne obama ayaa sheegay in dowladda ukrein ay sii wado isxakamayn ay ku dejinayso xaaladda wuxuuna dhinaca kale ku booriyey ruushka inay taageeraan hanaanka xalraadinta ah lagana fogaado daandaansi dheeriya master lavrof iyo kerry ayaa la filayaa inay mar kale kulmaan maalmaha soo socda si ay uga wada hadlaan tallaabooyinka xiga ee la qaadayo goor sii horraysay waraysi uu siiyey telefishinka c b s ee dalkan maraykanka ayuu madaxweyne obama ku sheegay in dhaqdhaqaaqyada militari oo uu ruushku ka wado xadka ukrain in laga yaabo in ruushku uu ku doonayo inuu uga cagajugleeyo ukrain I think it's uh, well known and, and well acknowledged that you've seen a range of uh, troops massing along that border. uh, under the waxaan u malaynayaa buu yidhi madaxweyne obama in la ogyahay in ruushku uu ciidamo fara badan soo dhoobay xadka ukrain oo ay carbis militari ka wadaan mana aha wax caadiyan ruushka looga bartay buu yidhi marka waxaa laga yaabaa in laba midood ay tahay in ruushku uu doonayo inuu u cagajugleeyo ukrain ama inuu jiro qorshe militari oo ka baxsan krimiya oo ay ciidamadiisu hadda joogaan mid kastoo ay ahaataba waxa loo baahan yahay ayaa ah buu yidhi inaan ka shaqayno sidii xiisaha loo dejin lahaa ruushkana uu ugala bixi lahaa ciidamadiisa krimiya dhinaca kale xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa sheegay in madaxweyne putin uu u xaqiijiyey in ruushku aysan qorshaha ugu jirin inuu tallaabooyin dheeriya u qaado dhulka ukrain madaxa golaha amniga qaranka ukrain ayaa sheegay isna in ruushku uu geeyey xadka uu ukrain la wadaago ee waqooyiga koonfurta iyo bariga ilaa iyo boqol kun oo askari laakiin khubarada reer galbeedka ayaa ku qiyaasaya tirada ciidamada ruushka ka jooga xadka ukrain ilaa iyo soddon kun oo askari sidoo kale jimcihii ayuu ruushku ganafka ku dhuftay qaraar ka soo baxay qaramada midoobay oo diidaya in la aqoonsado qaramaynta ruushka uu qarameeyey krimiya dadka deggan krimiya oo u badan dad ka soo jeeda ruushka asal ahaan ayaa u codeeyey inay ka go'aan ukrain oo ay ruushka ku biiraan afti laga qaaday horraantii bishan aftidaas oo reer galbeedku ay ku tilmaameen sharci darro madaxweynihii hore ee xukunka laga tuuray ee ukrain victor yankovich ayaa ku baaqay jimcihii shalaysna in afti laga qaado dadweynaha dalkaasi oo dhan go'aan looga gaari karo oo keliya aayaha ukrain waxa uu sheegay in doorasho madaxweyne oo lasoo hormariyo aysan ahayn mid xallin karta xiisadda waddanka ukrain warbixintaasi maxamed colaad xasan ayaa noo soo ururiyey soona jeedinaya halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim cashuud
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkii aad isugu tahaniyadaynayseen isugu hambaliyeynayseen isku salaamayseen heesaha ku xulanayseen haddaad doontaan ku heesayseen haddaan doonno aniga ibraahin aana ku tuuranaynay waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha marka waxaad ka tagtay annagana aad nagu soo salaamayseen
salaada ibraahina waa annaga aad uga dharagnays oon ka wabaxnay si kalooma garatide toddobaadkan waxaa stuudiga nala fadhiyo oo barnaamijka noogu martiya waryaheena magaalada colombus ohio waryaheena ohio waa cabdikaafi haddee cabdikaafiow baryahan dhan waad nala joogta laakiin hadhow waan kula sheekaysan doonaa laakiin marka ugu horreyso horta bal kusoo dhowo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo stuudiyahaba caasho iyo ibraahim aad iyo aad ayaad umahadsan tihiin waana dhowahay waa taad baad madsanta ibraahim marka bar warqada ugu horreysa manaa soo qabta misaaniga cabdi ani adiga iskuma cusbin dhowr jeer ayaan ohio isku aragnay malaha caasha isku cusubtiin baan u malaynaya caasha horta ohio ma isku aragteen caasho caasho laftigeeda iskuma cusbin oo horey baan isku aragnay oo hayo ay igu timid shaqaalaha kale aad isku cusubtihiin badankood iyadoo weliba baraf lagu dhex aasan yahay caasho maalintaasi xasuus gaara ay leedahay oo dee waad ogeed gaarigaaga intii baraf dul saarnaa iyo weliba faa'iisaan xasuustaa inta yarayd iyo lix boqol oo mayl oo barafun lagu soo dhex socdo iyo buuro weliba weligay kuma riyoon laakiin live baan u arkay waa tahay waa tahay ibraahim bal warqada ugu horreysa aan soo qabto waa warqad tahniyada waxaana ay ka timid waxaa ugu horeeya cabdulaahi maxamed idriis oo leesta loo yaqaano iyo xabiibo maxamed idriis xuseen maxamed idriis xasan maxamed idriis maryan maxamed idriis nuurto maxamed idriis waa dhammaan ilmo maxamed idriis waxaa kaloo ku jirta faadimo maxamed idriis xabiibo maxamed idriis aadan maxamed axmed nuurto maxamed idriis caasho maxamed idriis ruqyo maxamed idriis iyo faa'isa aadan iyo isaaq maxamed nuur daqare waa gartay iyo sidoo kale wow hen cashay daqaro waan sibaad u salaamaya hakatay markaad eh, magacaas maraysa sida warqada u akrinaya waa la iisoo dhexgeliyay soo ma aragtid xaajigayga inaad tiraado yahay waa tahay waa tahay uu iska xaajiyeysan yahay iyo sidoo kale muslimo xaaji cabdisalaan iyo xaawo j k iyo mustafa cali xuseen iyo muxubo maxamed nuur iyo naciimo maxamed axmed iyo ayaan maxamed axmed iyo aamine maxamed axmed waa asxaab fara badan maasha allah waxay dhammaantood tihanid dhalasho u dirayaan fartuun maxamed idriis waa anigana maxaa liiga reeba mar haddii daqara lasoo gelin ana lagu soo daro way ahayd sooma adiga sharciyan baa iskaga jirtaa waan isaga jiraa warqad kastaan ku jiraa waa tahay xeer baa ka yaala shaarkiisaa gashanta waa tahay dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aan lasoo koobi karin bay yidhaahdeen fartuun maxamed idriis iyo wardheere maxamed oo ay gabadh ugu dhalatay ah, minnesota wadankan maraykanka waxaana loo bixiyey bay yidhaahdeen xusmo wardheere maxamed markaa ma xushma mise waa xusmo waa loola- waa loogu talagalayba xusmo maidin soo maro magacaas weli sida badan magacyadaasi xusno ayaa sida badan aan arki jirin waa tahay halkan waxaan ku haynaa xusmo wardheere maxamed waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaar sidoo kale tahni taas la midna waxaa u dirayo asxaabta ka mid oon ka tego meel gaara lagu soo qoray leyle ibraahim boolis iyo aamine mustaf sheekh dhammaantood waxay leeyihiin fartuun iyo wardheere gabadhaasi u dhalatay ee loo bixiyey xusmaha soo barbaarto ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aniguna waxaan leenahay amiin aamin ayaan leenahay caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe ismaan nuur kooshin iyo abti cali jimcaale cali iyo abti yacquub jimcaale cali iyo adeer xuseen nuur kooshin iyo ubax cusmaan nuur kooshin iyo cabdirasaaq cusmaan nuur kooshin iyo sakariya cusmaan nuur kooshin iyo maxamed deeq nuur kooshin iyo cali maxamed cumar cali yare waxayna jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxiin cusmaan cali iyo waxay yidhaahdeen ifraax cusmaan nuur kooshin oo ku aqalgalay dharkeenley macmacaanka madiina muqdisho waxaana ay leeyihiin waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo eebbe u kala siiyo ubad kheyr qaba gabar iyo caano wiil iyo caano waxaa kaloo ay sii raaciyeen waad ku mahadsantihiin codsigeenna aad naga aqbasheen from dhegeystayaasha idaacadda v o a ee qaybta salaama waa tahay bal war- heestii ugu horreysay ee barnaamijkaan u ciyaari lahayna bal warqadaas ibraahim oo ku dabanab heesta ugu horreysa ayaa waxay tahay caasha aan dhegeystayaasha usoo qabanayno heega baaqan kooxda guul band ayaa qaada caasha kooxdan haddaan xoogaa idinkaga warramo adiga iyo cabdikaafiba waxay ahayd koox ka soo hana qaaday magaalada toronto sagaashimeeyadii iyo texas waa ilmo meegaag samatar waa koox dhallinyaro ah oo muusikada qaarna garaaca qaarna ku heesa haddee habeenka ay yidhaahdaan halkaasaan wax ku tumaynaana loo kala hari maayo gacanta ayaa xabadka nagala saari jiray Oo, maxaa la leeyahay markaas dib u istaaga calaashaan hebel sida baa geliyay calaashaan heblaha sida baa la geliyay isku safka iyo buuranayo ciriiriga marka ee, koox aad heesaheedu ay dadku u jecel yihiin waye teeda kale waxaan rabaa inaan kuu sheego oo kale heesahan hadda albamyada lasoo saarayo oo masawirada lagu dhejinayo oo qaar ay yihiin muuqaal qaarna ay maqal yihiin waxay ka soo askumeen oo ay ka soo bilowdeen magaalada toronto oo ibraahimow ileen trono marka la yidhaahdo iyo guud ahaan waddanka kanad gaar ahaan magaalada trono ilaan warba kugama seeganaba halkaas waxaan ku noolaa dhowr iyo labaatan sano waa ku dhalan uu ku gaartay dhar- uu ku dharan gaara aad iyo aad waa tahay heestaasi balaadno kula dhagaysano عشق بركي هايغا باخنا إباهنو هايغا باخنا إباهنو هايغا باخنا إباهنو هايغا باخنا إباهنو دلينا دوشي ودلينا باغي جعلك ما ركتين بدكينا بدلي هرتينا بوحو باغي جعلك ما ركتين هيا هيبوغي بركي بابتي بوكان هالسانان باهني كبيري ماهي تن تن بربني وعن بلعدا نمبا فيناي بدا ديغو بيغا عر بدا ديغو بيغا عر بدا ديغو بيغا دریا ہی بوگی ابر کئی باپ تھے بوکان نالی سنن باہنے کبیر ماہی تن تن باپنے وعن ملعد لمبا فنائے بدا دی گو بیگا عر بدا دی گو بیگا عر بدا دی گو بیگا
lisanan bahne kabaydi mahi tan tan drabne wa an melanan bafinaye bada de gubega ar bada de gubega ar bada de gubega dariya hi bogiya bar kai bapte bokan halisanan bahne kabaydi mahi tan tan drabne wa an melanan bafinaye bada de gubega ar bada de gubega ar bada de gubega sanan bahne kabaydi mahi tan tan brabne wa an beladan bafinaye bada de gubega arbada de gubega arbada de gubega bariya hi bogiya barkai bapte bokan halisanan bahne kabaydi mahi tan tan brabne wa an beladan bafinaye bada de gubega
heesta ha iga baaqan iyo kooxda guulbaan intaas haddaan kaga gudubna caasho warqadan waxaan jeclahay bal inuu noo soo qabto saaxiibkeen cabdikaafi wariyena ohio oo caasho dhexdeena fadhiya cashay horta anigu markii hore aan barnaamijkan kasoo qeybgelayay inaan warqad akhriyo ugama soo qeybgelin waxaan islahaa in badan baan de waxaan dhegeysanaya caasho iyo ibraahin oo heesaya isku tutuuraya ha marka waxaan isweydiin jiray tolow cabdikaafi intaad tagtid stuuriyaha tagtid ibraahin iyo caasho ma dhahdaa barnaamijka heesa kale ma baxayaan adinku heesa anna waxaan ka noqonayaa xaakim dadkuna way codayn doonaan tiibaan maanta u yimid laakiin cabdikaafigu maadaama aad tiri adiga iyo caasho ayaan idin dhegeysan jiray barnaamijka saa u daadihinaysaan iyo weliba markaa heesaysaan anaa aada u cod macanaa soo maha taas shacabka ka codaynaya
waad asiibta waad asiibta marka cabdigaafi aad baa maasan tahay waraaqaha caasho ma indhahaan qabsadaayo waa doortaa ma caashaan ka qaadaa waxaan ka qaadaa ibraahin oo bidixdeeda fadhiya maxaan sameeya maya si aan cidaba kuu eedin waxaa la yidhi baniaadanka eedan kama dhamaata soo maog sidiisaba marka si aan cidaba kuu eedin waraaqahoo dhana dhinacaaga u sariixno mid uun kasoo dhexbaxsatay noqoto ku nasiibso markaas sida waa sameynaya sidaas caruurshay warqadan baa ii soo baxday warqadani waa warqad waa hambalyo aroos waxaana diraya dad fara badan si qurux badan bay u qoran tahay waxaana ka helay weliba sida ay u kala saarsaareen qofka ugu horeeya haddii aan soo qabto warqadaana dirhayo waa hooyo sacdiyo cali faarax hooyo ardo cilmi cismaan faarax boodhari cabdulaahi cismaan faarax waa agaasimaha shirkadda ban africa media group baa layidhi cabdi salaad ibraahim cabdiyare cabdulaahi xasan suleymaan baliil axmed cabdulaahi cabdi koofi eedo aamino faarax cabdi ibraahim cismaan faarax iyo foos dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad aroos u kala dirhayaan oo kala jooga baa layii weliba wadanka maraykanka canada kambala muqdisho iyo baled xaawo soomaali kala fogaatay waxayna tahniyad aroos ay u dirhayaan faarax cabdi iyo ismahaan dhaqane cabdi oo saddex iyo labaatankii baa layidhi bishaan aanu ku jirno ku aqalgalay dalka maraykanka gaar ahaana lama soo sheegin waa laga gudba gaar ahaantii xagga ducaduna waa xaggiina baa layidhi cashay waa adiyo ibrahim maadaama aan wadan ku cusbahayo ducaa laii diran jirin maya ducada caashaa noo haysa maanta hayo maya maya ibrahim wuxuu yidhi maadaama ducana aan lii dirsan jirin malaha ducadaada weli lama tijaaba markaad maanta duceyso unbaa la ogaan doonaa cabdikaafiyo soo duceey ibrahim soo duceey iyo soo duceey bal arooskaasi ducada u raacay cabdikaafiyo cashay waxaan leeyahay maadaama maraykana xoogaa joogay gabar iyo caano wiil iyo caano soomaalidu marka hore waxay oran jireen moogtahay wiil iyo caano markaan gabar iyo caanaa leeyahay wiil iyo caano arooskii lagu raago lagu raayo maxaasaa u leedahay maraykan baa waxaan ka baran wax la dhaho dumarka horeeya
hadda laakiin waxaa laga sii hormariyey haddana caruurti waa laga sii hormariyey iyaga haddana sii horeeya ayagaa sii horeeya marka ragga lamaba hadal hayaba hadda ragga waa si meesha gadaalan galna ibraahinow waa tahay marka cabdikaafi warqadaas ayaad akhrisay waa iska baxaysaa nabad ayaadna leedahay saasaa rabtaa miya ha ibraahinow de haddii mar dadkiina aan salaamay shaqana ilala qabtay oo warqadiidii akhriyey ma wax kale aga rabta waan baxayaa sheeko ku nacay
ibraahim waa dhalin yarayse markaas caasho ma la hadashid waa tahay anaa anaa gartay warqad maadaama warqadaad akhrisay wuxuu ula jeedaa an hadalkiisa kuu fasiraya muddaan isla joogna ibrahim hadda waa safar barane soo moogin hadduu isoo fiiriyo xataa wuxuu u dan leeyahay waan garan karaa Dee, amar-
marka marka ujeeddada waxay tahay bal heesna noo soo qabo hadda cashoy aa, aa, laakiin heesta waan magacaabin laakiin qaadiyaan lay dhihin waa shardigan ku xirayo aan ibrahim
calaashaan mucud fiicni baad leedahay saas kuma wanaagsan saa maya waa isku wanaagsannahay dee sida ibrahim sheegaba inaan fanaaniinta aan suuqa ku maarata ku kusoo caririyo ma rabo waa gartay marka cashoy heesta aanu soo qaban lahaa waxay tahay hees uu qaado fanaanka een, ah, axmed saki een, ismahaan baana dhahaa heesta ismaxaanna waa la yidhahdaa axmed zakina wuu qaadaa cashoy waxaaba ka daranba gabadha aa loo tahniyadeynayo magaceeda ismahaan baa la dhahaa iyadana waaw waaba isku soo aadeenay soomaali baan ku aqaana hadda waxaa la dhihi doonaa dad markay dhegeystaan markii hore isugu du- isku dul saaraayeen taasi waxa weye indhaha lay qabteena dee waa soo beegna, waa warqaati bay isku beegna.
leedahay halqaati bay leedahay way isku soo beegantay way isku soo beegantay waa tahay bal heestaasi uu cabdikaafi noo soo xuleen ibraahinow bar markana aan ku nasanno
ubaxa ruxmaaye ilbiyale ku yaaliyo sidaa tahay u fiilayd amba uduga geedaha waxaa laash qaraaraba miyaan eegma dhugashada indhahaaga cawnsha haywaaye aragtida waxaa laash qaraaraba miyaan eegma dhugashada indhahaaga cawnsha haywaaye aragtida ayatinka nolole ismahaana lahayo ubadii dhashaayo oridaydi noqotaa ayatinka nolole ismahaana lahayo ubadii dhashaayo oridaydi noqotaa siduu qays adduunyada layla u ogolaadee iyagoo awaaraha waayaha ku ogsaday siduu qays adduunyada layla u ogolaadee iyagoo awaaraha waayaha ku ogsaday ambaadoo ku kala lumay uga mustiida anna ula irdhooboon waa kaysa waaye ambadoo ku kala lumay uga aamusiida anna ula irdhooboon waa kaysa waaye ayatinka nolole ismahaana lahayo ubadii dhashaayo oridaydi noqotaa ayatinka nolole ismahaana lahayo ubadii dhashaayo oridaydi noqotaa ayatinka nolole ismahaana lahayo ubadii dhashaayo oridaydi noqotaa
dooqii cabdikaafi iyo heestii uu dhegeystayaashan u soo xoray allelehe hees bay ku bannaaneyd dhambaalkan caashi haddaan kaa horrey wuxuu naga soo gaaray injineer borow iyo amal balaag iyo waxay yidhahdeen zakariya balaag iyo cabdifataax balaag iyo hooyo khaliijo cabdulla faarax iyo qoyska reer saalax xasan iyo qoyska waxay yidhahdeen reer ismaaciil gaagaale iyo salaad gurdoon iyo sucaado salaan nuur oo joogta bay yidhaahdeen muqdisho iyo mukhtaar kala fure iyo waxay yidhahdeen d j grad iyo maryan cabdi iyo shukri yaasiin iyo reer yaasiin axmed casayr oo kala jooga maraykanka puntland iyo kenya iyo dhammaan asxaabteenna waxaan jeclaa bay yidhahdeen inaannu taaniyad kale iyo laaba hawada u marino boqorka iyo boqoradda faadimo saalax iyo saygeeda maxamed jeele hiish oo ku magac dheer black dhagaxley oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasina waxaa loo bixiyey ciise maxamed ducaduna waa xaggeenna ciise maxamed waxaan leenaha allah ka dhigay kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca aamin ayaa leenaha warqadanna waxay naga soo gaartay yaasiin xuseen maxamed iyo maxamed nuux cabdikariin iyo axmed muumin xaaji faarax iyo maryan muumin xaaji faarax iyo shukriya muumin xaaji faarax iyo xawo muumin xaaji faarax iyo ab ibraahim xaaji faarax dhammaan qoyska reer ibraahim xaaji faarax baa la yiri iyo ab muumin xaaji faarax iyo dhammaan qoyska reer muumin waa reer ibraahim xaaji faarax iyo reer muumin xaaji faarax waan gartay iyo sidoo kale samaale ibraahim xaaji faarax iyo axmed maxamed shirwaac iyo maxamed cusmaan xaaji kaariye iyo sidoo kale baa layidhi maxamed cusmaan kaariye iyo cabdilaahi ismaaciil dhaqane iyo maxamed saciid yuusuf iyo anwar ciise ibraahim iyo dhammaan qoyska reer muumin cismaan baa layidhi dhammaantoodna waxay kala joogaan dalka iyo dibadda baa layidhi waxaanay tahaniyad kale ilaaba hawada u marinayaan boqor bay yidhaahdeen suleymaan muumin cismaan iyo sidoo kale boqorad waa raxiima ibraahim xaaji faarax oo meherkoodu ka dhacay magaalada bowrama ee xarunta gobolka awdal maalintii jimcihii taariikhduna ay ahayd baa la yiri koob iyo labaatankii bishan aynu ku jirnay maajo waxayna leeyihiin guul iyo aroos lagu nagaado alle idin gaarsiiy annaguna waxaan leenahay aamiin caasho bal noo soo qaba heesta kale heesta kale ibraahino dhinacaagan marka loo soo riixaya heesta kale dhegeystayaashan caasho maadaama aad aniga dhinacaygu usoo riixday waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa shamsoy adi daraada hee hee ah balwad balwad ibraahino waxaa ku luqeynayaa Wa- wa- cabdulaahi luur xalwo
aniguna ilaa shalay waa gartay codka cabdulaahi nuur xalweys
sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kumana maqaley wax shabaha naftaade sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqaley wax shabaha naftaade sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysaa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysaa sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shacuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaay shaxda lagu cayaaraa sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney urta iyo eegmada rag ninkay la shawrta shaaribaha salaxyo wada shicir ammaanka ee shaxda lagu cayaara sheeka iigu deqdi shafeecadii naftayday waana kugu shukrinayaa sheeka iigu deqdi shafeecadii naftayday waana kugu shukrinayaa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysa sida faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakadkii ku xidhan yahay qofkaad seed ka qabata shanshadaba ma rogayo ada shiinqinayo kalgacayl ku shubaye sida faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakadkii ku xidhan yahay qofkaad seed ka qabata shanshadaba ma rogayo ada shiiqinayo kalgacayl ku shubaye xidigtii shahuuraay ada shiday adduunko dumar baad sandherite xidigtii shahuuraay ada shiday adduunko dumar baad sandherite shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysa
waa tahay intaasi aanu ku dhaafno codka macaan ee fanaanka cabdulaahi nuur xalweyste iyo heestii shamso waa tahay warqadanah waxay naga soo gaartay aabe maxamed xasan iyo waa tahniyad dhalashaba lagu soo bilaabay barbaaban ka bilaab warqadda xagee ordaya ugu horreyn baa layidhi waa salaamantiin bahda v o marka xig baa layidhi annaga oo kale ah aabe maxamed xasan iyo caruurtiisa adeer nuur xasan iidow iyo caruurtiisa eedda dahabo xasan iidow iyo caruurteeda eedda foos xasan iidow eedda xaliimo xasan iidow iyo abti muuse sheekh iyo caruurtiisa abkow cali abuukar iyo caruurtiisa maxamed cabdi muday iyo maxamed cabdulaahi digare dhammaan dadkani oo kala jooga baa layiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan aabe sharmaarke maxamed xasan iyo xaaskiisa nasteexo maxamuud nuur oo wiil ugu dhashay magaalada london ee wadanka britain gaar ahaan baa layiri xaafadda stanford bridge wiilkaasi waxaa loo bixiyey saalim sharmaarke maxamed waxaan leenahay bay dhahdeen wiilkaasi ha soo barbaaro oo ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin waa loo soo raaciyey anna aamiin kalan ku daray waa tahay dhambaalkana waxa uu ku bilowda waxaan salaamaynaa shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a waxaa kale aan jecelnaha bay yidhahdeen qeybta hambalyada iyo heesaha inaan salaano daandure iyo caashucuud waanu idinka guddoonnay waxaa kalena habay yidhahdeen maxamuud yuusuf ducaale iyo cabdulaahi maxamed tanyaale iyo waxay yidhaahdeen suldaan ibraahim abyan iyo cabdiraxmaan axmed shire dalmar ku magaca dheer iyo injineer cabdirasaaq cali qalalan iyo boqor bare caanageel dhammaanna waxay joogaan dalka canada gaar ahaan magaalada toronto waxaana ay hambalyo iyo bogaadinba u dirayaan dubba siciid jaamac iyo fartuun cabdi axmed oo dhowaantan wiil ugu dhashay bay yidhahdeen magaalada toronto waxaanay leeyihiin ducada xaggeena lee waayo wiilkaasi allah ka dhigi kii soo barbaara oo waalidkii iyo dalkiisaba anfaca annaguna waxaan leenahay aamiin ibraahino warqadii ugu gaabnayd ee inta aan barnaamijkan akhrinaya ee markana gacanteedii kusoo dhacday bal dhegeysi u qoran tahay waxaa la yidhi waxaan u hambalyaynayaa buu yidhi aniga oo ah dhexdu soo geliya waaba nin xariifa waxaan u hambalyaynayaa buu yidhi aniga oo ah axmed kaariye oo jooga waddanka maraykanka walaalkay bashiir iyo wuxuu yidhi dumaashidiis walaalkay bashiir iyo dumaashiday ubax buu yidhi orooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee waddanka kenya keligiis baad kombyuutar fariistay qofna wuxuu yidhi wakiilka ma ihi nafteeda wakiilka ah sida warqadda usoo kooba aad buu uga mahadsan yahay warqad kale ma raaciyo ibrahim maadaama intan aada u gaabnayd
habaryaryo iyo eedayo eedooyin iyo adeero iyo abkuyaal iyo ma jiraan miya v o a lagaama xigo waa wuxuu leeyahay adinkuna dirsada waa tahay warqadan ibraahim oo aan raaciye kale iina gaaban innagoo kale ah baa layidhi aabe cabdiraxmaan axmed shire iyo hooye isma iyo hooye ismaxaan ciise warsame iyo maxamed cabdiraxmaan axmed iyo mustafa cabdiraxmaan axmed muno cabdiraxmaan axmed iyo najmo cabdiraxmaan axmed iyo dahraan cabdiraxmaan axmed iyo daahir cabdiraxmaan axmed iyo deeqa cabdiraxmaan axmed nawaal cabdiraxmaan axmed waxaanu kala joognaa bay idhaahdeen toronto canada u dhow daandurey xaafadiisa iyo iyo- iyo iyo waxaa la yidhi wakaadaan ku dhamaystira waxaa la yidhi waxaan kala joognaa toronto canada u dhow daandurey xaafadiisa iyo somalilan ha waa somalilan gaar ahaan hargeysa waa halkay kala joogaan okay ibraahim qofku yaqaana warqadaasi soo qor walihi bil caasha warqadan iyadana waa warqad aad u gaaban oo tii aad akhrisa ka gaaban baree jamiya xaalkaaga waa zere zere ku dhammaanaysaa Hay.
waxay yidhaahdeen dhammaanba waxaan nahay qoyska reer carab daa'uud iyo reer cusmaan faarax waxaan hambalyo u diraynaa boqor axmed maxamed axmed iyo boqoradda hoodo buraale faarax oo meherkooda uu ka dhacay boorama waxaana leenahay meherkiina allah ka dhigo mid idin horseeda guur raaxo badan aadna kala heshaan owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacnay ibraahim oo toddobaadka aniga kuu sheegay heesaha halkii xabee cabdikaafi uu soo qabto maahe inta kale dhinacaagan usoo riixaya ilaa maa tan ugu dambaysa mise tan anaa isiin lahayd maya tan ugu dambaysa waaba heesti dhammeedoo aad ku heesi laheyd see waa adiga haye waaya bal inta ka horreysa soo qaba markaa dhegeystayaasheenna caasho waad iga badaysaa saa hase yeeshee waxaan u soo qabanayaa heestaan kudhigeedu yahay mililico cabdifataax yare iyo ikraan caraale ayaa si wada jira isu dhaadhaafsanaya mililacada quruxdiyo inantan ma jeertaay muuqaagu waxanamarfaxoolaheeno miranaaya hawdkiyo muxuboy adoo kale marka dawaysaa Soo weedhi muhashada dareenkee caashaqo mutaysta muhashada dareenkee caashaqo mutaysta muujadi kalgacalkana aan soo noqote ikran maylahaysa ikran maylahaysa muujadi kalgacalkana aan soo noqote
waa tahay dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda wuxuu naga soo gaaray aabbe aadan sheekh cabdikariin iyo sulaymaan aadan sheekh cabdikariin iyo caruurtiisa iyo abshir aadan sheekh cabdikariin iyo caruurtiisa iyo faadumo aadan sheekh cabdikariin iyo xaliimo aadan sheekh cabdikariim iyo xabiibo aadan sheekh cabdikariim iyo aabe ibraahim sheekh cabdikariim iyo caruurtiisa iyo aabe kediye sheekh cabdikariim iyo caruurtiisa iyo aabe sheekhow sheekh cabdikariin iyo caruurtiisa iyo aabe waxay yidhaahdeen idris sheekh iyo waxay yidhaahdeen aabe sheekh maxamuud sheekh cabdiraxmaan iyo caruurtiisa iyo aabe muuse sheekh cabdikariin iyo caruurtiisa iyo aabe cabdulaahi sheekh cabdikariim iyo caruurtiisa iyo aabe warsame sheekh cabdikariim iyo caruurtiisa iyo aabe nuur sheekh cabdikariim iyo caruurtiisa iyo cali daa'uud yuusuf iyo xaaskiisa iyo maxamed daa'uud yuusuf iyo xaaskiisa iyo maslax sheekh xasan waxaanay jecel yihiin in ay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan waxay yidhahdeen cabdiraxmaan aadan sheekh cabdikariin iyo muno maxamed cali oo wiil ugu dhashay gedo gaar ahaana waxay yidhaahdeen beled xaawo waxaana wiilkaasi loo bixiyey saacid waxayna leeyihiin allah ka dhigay kii soo barbaara amin ayaa le aniguna amiin ayaan raacinaya heestii u dambaysa ibraahimna uu la soo gaaray yaa salaam bal u kaada haddaan kabankii iyo tumbugii iyo wax raaraadsade haye ibraahimw heesaha beryahan waa aniga u kaadiyey waa u kaadiyey heesaha beryahan een, way way caasho markaan markaan gaabiyana dhinacagan beydka ugu horeeya dadka aad bay ku sugayaan qandhaba igama horeyn qiyaastii aragtidaada qacda aan ku arkaa qumaati la ii sidee wareer loo qaadi jiray sida loo qaadi jiray hiba maxamed baa aga sugayna Waay, waay. Qandhadu igama horeeyo qiyaastii aragtidaada aragtidaade, qacdii aan ku arkaa qumaati la ii Awow, wareer awow. Ah.
aniga kuu sheegay beryahan aniga heesaha iska daa ibraahino laakiin heesay hiba u joogta qaadis igan baahna saan filayo caashi laakiin haddaad ogaan lahayd codkayba sidaa u keentid een, waad qaadi lahayd
hiba waa fanaanad weynoon aad u jecelahay oon heesaheeda aniga adiga hana kala mid reebin walba oo heesaheedoon dhegaysto Cabdikaaf.
runtii mid hana kala hana kala reebin hibe maxamed huddoon hibe nuura waa aniga adiga waxaa noo taamanayaa lambar one cabdikaaf ku qalqaale Een, waa sida dee noo qaado way ku qasbaneen laakiin kasoo diiday ibraahim oo oo weliba waxaan idin raacinaya haddii beri kamale aad maqashaan caasho heesiba meelaha ka qaadqaadaysa la yaabina hiba xataa waxay siisay ogolaasho markhaati leh meel alla meeshaad joogto heestayda waad qaadi kartaa bay igu tiri Eh, hibe waa annagoo laba ababood noo qaadi la-adahay haddii ay intaasoo kun oo qof horta midaan kuu sheegayaa Ay, mar alla markaad heesta qaadayso si dadka aysan cuqdo ku- kuu gelin adiga ay cuqdo idin kala gelin mm.
indhahaa laysku qabtaa haddii kale waxaa laisku mashquuliyaa qof meel saroo cirka ah fiirfiirinaya markaa heesaysa iska tiiri camal iyo dhiirigeliya iska tiira waa tahay heestaan soo qabanayno barnaamij kusoo xidhayno sidaan filayo waa heestaan kudhageedu yahay qumbacasho iyo codka macaan fanaanada hibe maxamed ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan inta aan mar kale barnaamijkan kale ku kulmi doono waa anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo aniga waa cabdikaafi yuusuf aadan iyo anigana waxaad iga tegaysaan cashe ibraahim aadan sidaa iyo nabadgelyo
andhaba igama horeyn qiyaasti caashaqaage qacdiyaan kula kulmayba umaatiba lay wareen heeskaasi sidaa idiin sheegeen daadiyayaashii barnaamijka muusiga salaamaha caashiya ibraahimba gabagaba ayuu yahay idaacaddeedii galabnimo intaynu mar kale caawa afrikada bari xaggeena marka ay tahay toddobada fiidnimo kulmi doonno saare cabdi axmed iyo maxamed colaad xasanba waxay idinkaga tegayaan nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.